howlgalladan oo ay maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda kenya ay ka sameeyeen xaafadda islii ayaa waxa uu bartilmaameedkiisu ahaa iskuullo waxbarasho oo ku yaala xaafadda islii kuwaasoo ay leeyihiin macalimiin soomaali ah islamarkaana ay wax ka bartaan arday soomaaliyeed ciidamada ammaanka ayaana howlgalladaasi ku xirxiray ilaa saddex iyo afartan ruux oo isugu jiray arday iyo macalimiin ku sugnaa iskuullada atlas iyo alison oo ku yaala jidka koowaad ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay caasimada nairobi ka waday howlgallo ay ku beegsanayaan meelaha ay oga shakisan yihiin kooxaha argagixisada hase yeeshee guddiga amniga xaafadda isli ayaa v o a u sheegay in howlgalkan laga sameeyey xaafadda isli uu yimid kadib markii ay dowladdu ka warheshay in xarumahaasi ay wax ka baranayeen arday aanan sharci haysan maxamed ismaaciil shiine oo ka mida guddiga amniga xaafadda islii ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkaasi uu la xiriiray tuhun ay dowladdu ka qabtay arrimo la xiriira kooxaha argagixisada tirada guud ardayda waa afartan iyo saddex laba macalin iyo hal xoghaye ayaa la xiray maxay idiin sheegeen marka ciidamada iyo dowladdu ujeedka ay ka leeyihiin howlgalka muxuu ahaa ardayda ujeedka kaliya waxay leeyihin waa waa awareegto uu madaxweynaha soo saaraa waxay ahayd in kollejyada waddanka ku yaal oo dhan waa in la xaqiijiyaa inay diiwaan gashan yihiin iyo qaabkay u diiwaan gashiin inay wax u baraan ardayda iyo dadka nooca ardayda ah ay wax baraan in la baaro marka waxay yidhahdeen ololihii ayaan bilownay waxaanan ka bilownay xaafadda islii waxaanan ogaanay markaan xaafadda islii imaanaynay inay jiraan iskoollo aan diiwaan gashneen teeda kalena waxaa jiro arday la baro luuqadaha sida ingiriiska iyo sawaaxiliga markay dhammeeyaan luuqadaha iyo luuqadahaas ay bartaan ay si fiican u fahmaan inay ku hadlaan qolooyinka argagixisada sida al-shabaab oo kale ay dhallinyaradaas qortaan sifo xog waddanka ku saabsan ay ugu gudbiyaan maalin walba marka ayagoo xogtaas haya ayay soo abaareen iskoolada xaafadda ku yaalla walow aysan kulli aysan wada tegin markay ay ka war heleen in xaafadda lasoo gala iskooladii kale la xiray oo qaaska ahaa ardaydii la qabtana waxaa loo geeyey bangani kadibna waxaa loo gudbiyey gigiri saakina waxaa la keenay maxkamadda waxayna ka codsadeen maxkamadda in ardayda ay hayaan iyo macalimiintaas ay hayaan shaqaalaha ka shaqaynaya collejka muddo isbuuc ah ay soo xaqi soo baaraan sharciyaday haystaan iyo sababtay waddanka u joogeen kuwii aan sharci haysan iyo waxay u baranayeen sababta waxbarashada waxaa maxkamaddani way ka diiday waxay siisay laba maalmood ay tiri maalinta jimcaha ah waa inaad soo dhammaystirtaan baaritaankiina maxkamaddan aad ku soo celisaan arbacadii shalay ayaa saddex iyo afartankan qof ee soomaalida ah ee lagu qabtay howlgalka laga sameeyey xaafadda islii lasoo taagay maxkamadda nairobi waxaana saraakiisha ciidamada ammaanku ay maxkamadda ka dalbadeen in la siiyo wakhti dheeraad ah oo ay ku soo baaraan dadkan waxaana shan iyo toban ka mid ah dadkan lagu eedeeyey in dalka kenya ay ku joogeen sharci darro zubeer cabdirasaaq cabdulaahi oo ka mida guddiga ganacsatada xaafadda islii islamarkaana ka mid ahaa xubno ganacsatada ka socday oo shalay markii maxkamadda lasoo taagay dadkani u doodayey ayaa waxa uu v o a u sharaxayaa waxyaabihii ay kala kulmeen ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiinta maxkamadda dadkii waxaa lasoo dhahay horta in lasoo baaro dokumentsiyadooda lasoo ogaado waxay haystaan maxkamadii la geeyey maray ahayd around afar sac afar sac markii la geeyey maxkamadda waxay soo siisa laba maalin inay soo baarta dadkan sharciyaashooda qofkii sharci haystana waa la sii daynayaa qofkaan haysaninna waxaa lagu xukumaya in wadankii lagu celiya sidaas marka ujeeddada ma idiin sheegeen sababta ay dadkan tirada badan u xirxireen wallaahi ujeeddada nalooma sheegin ani markaan meesha tagay waan weydiiyey barnaamijkan halkey ka socda iyo dhinacyo u socda qof uu kulleyba oo dadkii meesha joogeen askarta ani marka aan weydiiyey waxay u dhaheen amniga la ilaalinaya barnaamij socday waa intan waana run magaalada dhinac walba hadeerta waad aragtay road blocks taallo iyo waxoo dhan soomaalidana warar kale sheegayan lakiin anaga wararka dadka sheegayan war uma hayno tii xaqiiqada oo meesha ka jirta unbaan soo fiiriy ani soo arkay idinka guddiga ganacsatada haddaad tihiin ma waxaa jira walaac aad ka qabtaan in howlgallo kale oo dheeraad ah ay ciidamada ammaanku ay ka sameeyaan xaafadda islii iyo suuqa guud
howlgallada magaalada ka socdaana horta dhibaato nooguma hayso laakiin wixii xadgudub unbaa anaga ka sheegana marka barnaamijka hadda dowladda ay wadato iyo wixii amniga qalqalgelinayo oo lasoo afjaraayo waa taas laakiin wixii xadgudub unbaan anaga diidana guud ahaan ammaanka dalka kenya oo ay ugu horeyso magaalada nairobi aad ayaa loo adkeeyey waxaana dalka ka bilowday howlgallo ay ciidamada ammaanku ay ku beegsanayaan meelaha looga shakisan yahay kooxaha argagixisada khadar maxamuud xareed v o a